barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowd iyo badhkii duhurnimo waana duhurnimo jimcaha taariikhduna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha oogast sanadka laba kun iyo labaatan idaacaddana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan ciyaaro dhaqameedkii soomaalida markaa wuxuu odhan jiray ninku sidii nalkaadaari nuur badaney nimcoway horta nabaad ma sheegteeney baa lagu bilaabi jiray waxay markaas iyaduna leh sidii nalkaadaari nuur badanow waar nuurow horta reer kuwaa nabadey bay odhan jirtay sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin dhulku uu cuskada roob darsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saar cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweyne donald trump ayaa khamiistii ku horweeraray ninka la tartamaya ee dimuqraadiga ah ee jo biden dadweyne aad u tiro badan oo isugu soo baxay fagaaraha soutland ee aqalka caad iyadoo jamhuuriyiinta ay ka digayaan sharci darro iyo maraykan khatara haddii biden uu ku guulaysto doorashada bisha nofembar isagoo ka duulaya codbixinta ra'yiga qaran ayaa trump waxa uu aqbalay magacaabistii xisbigiisa ee kulankii u dambeeyey ee shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga isagoo khudbadiisa ku sheegaya in guusha biden ay keliya sii xumayn doonto dhibaatooyinka ka jira waddanka ma jirto wakhti hadda ka horreeyey oo ay codbixiyaashu wajaheen ikhtiyaar doorasho cad oo u dhaxaysa labada dhinac laba aragti laba falsafad ama laba ajende ayuu yiri trump doorashadan ayaa go-aan ka gaari doonta haddii aan badbaadinno riyada maraykanka ama aan u ogolaanno ajenda hanti wadaag in uu dumiyo masiirka aan jecelnahay ayuu yiri trump inkastoo uu jiro cudurka faafa ee coronavirus ayaa trump waxa uu khudbadiisa ka horjeediyey in ka badan kun qof isagoo hortaagan dhowr iyo toban calan oo calanka maraykanka ah iyo erayo lagu taageerayo sida afar sano oo dheeri ah iyo u s a wiil toddobiyo toban jira oo ka yimi gobolka illinoy ayaa lagu eedeeyey inuu magaalada kanesha ee gobolka wisconsin ku dilay laba qof islamarkaana uu ku dhaawacay mid saddexaad dad xilli habeennimaha ka mudaharaadaya jacob blackie oo ay ciidamada boolisku dileen wiilkan oo lagu magacaabo kelly raythouse ayaa lagu eedeeyey dil ku talagal ah iyo weliba dembi kale oo ah iskuday diile sida ay ku warantay wakaaladda wararka associated press waxaana haddii dembigan uu ku caddaado lagu xukumi doonaa xabsi daayin oo ah heerka ugu sarreeya ee dembi lagu galo gobolka wisconsin muuqaala la baahiyey salaasadii oo lagu duubay telefoonka gacanta ayaa muujinaya qof sita qoriga riifalka loo yaqaano oo jidhka dhex ordaya islamarkaana ay eryanayaan kooxdada iyadoo intaasi kadibna uu dhowr ka mid ah dadkaasi eryanaya toogtay kadib markii ay hareereeyeen islamarkaana uu dhulka ku dhacay
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama ee gobolka awdal kusoo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee maanta wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal waxaana marti noogu ah caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mida cuqaasha gobolka awdal kana mida cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee soo gaadhay sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonnaa barnaamijkeenna dhinaca ciyaara dhaqameedkii hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida taas oo caaqil ibraahim maxamed riiraash qaybo ka mid ay noo taataaban doono ugu horraynna waxaan wax ka weydiiyey bal ciyaarta dhaantada iyo hirwada caaqil kusoo dhawow barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka waan ku dhowahay horta waxaan salaamayaa shaqaalaha fiiaw eeda iyo idaacadda fiiaw eedaan salaamaya marka labaad waxa weeye dee eegga iyo waagii hore waxbaa u dhexeeyey waxbaa u dhexeeyeyoo een heesihii hore ee ama hees ha ahaato ama dhaanta ha ahaato ama welwilo ha ahaatee waxaad moodaa wax yar cilmaysnaa way hayenoo laga yar fiirsaday iminka waxaan maqalaa een heesahan iminka waxaan leenahay dhaqankii meel buu kaga dhaco waa dhoweyd baan hees yaroo aad loogu urursan yahay aan yar dhegaystayoo dheendheen yartu dheendheen buu lahaa ninku inatuna yarku dheendheen bay yana lahayd dhiinka waxaan u niqinay looda cascas baa dhiinka la odhan jiray wax maaha yacnu caqli qofna dee in yacnu xoolaha lagu yar mataalaana way yar khariban tahay heesihii hore oo dhan ama hirwo ha ahaato ama heesihii dee heesi jiray fiim laga sii dan jiray idaacadaha dee way cilmiyaysnaayeen markaa waxa weeye kolkaan waa la gudi jiraa la odhan jiro reeraha kalea la tegi jiray oo dee dhallinyartaa isbooqan jirto isku ciyaaraha waa la gudaabaa la odhan jiray yaar gudayaa waa la boqoolaya ciyaar baa ciyaar baa loo boqoolaya oo loo tamash la tegaya loo tamash la tegaya dalxiis ahaan iyo ciyaartii baa reerahaasaa laga soo tumanayaa waa la guday baa la odhan jiray halkan iminka gudniinka fircooniga ha laga yidhaaho reerkaa reeraha waa la gudayaa baa la odhan jiray markaa wuxuu odhan jiray ninku sidii nalkaadaari nuur badaney nimcogay horta nabaad ma sheegteeney baa lagu bilaabi jire sidii nalka adaari nuur badaney nimcogay horta nabaad ma sheegteeney wacyi markaas iyaduna sidii nalka adaari nuur badanow waar nuurow horta reerku waa nabadey bay odhan jirtay kolka intaa la isdhaafsadaa la odhan jirayo inuu yar u yar raagsanayaa wuxuu odhan jiray naanugu hadalkaaga garan maaye habboonay ma hooyada bilanba ku tidhi ninahee lahaw tuuminey buu haddana odhan jiray hadday yar raagto haddana wuu ammaan buu haddana yar saar jiro iyada jawaabteedii wayga maqan tahay ma og tahay marka inta badan dumarku way aamusi jireenoo hadalkaa ceeb la ahaa ma og tahay kolka reerka lagu dhex jiray kolka dibadda loo baxa maahayna haddana wuxuu leeyahay na sidii jananaara soo daagay sidii jananaara soo daagay joogdheer kolba jeeni soo qaaday buu odhan jiray kolkaasaa dee la dareeri jirayoo kolkaasaa dee la tuman jirayoo sacabku sidaasuu haayoo halkaasaa dee laga bilaabi jiray taasi waxay ahayd hirwadii berigii hore ahayd hirwadii berigii hore ahayd taasi hirwadii berigii hore ahayd kolka haddana markuu dee jiibta oo raggu isku mida ma ahayna dee kolkay nin la yar dhaafdhaafaya markuu arkuu odhan jiray ragga qaara lama siro qaara looma sacabtuma waa jiibtii gabadh yahay wala sawasaweeya hooy buu odhan jiray ragga qaara lama siro qaara looma sacabtume wala sawasaweeya waa halkan iminka dadka heesaaga ah nin baaba qaadi jiro odhan jiray intuu taa soo dheegtay sayn cadaan abwaan iyo suugaan yaqaanadu sawtay yidhaaheen ragga qaara lama siro qaara looma sacabtuma ay ka soo dheegteen bay ahayd wuxuu odhan jiray dee dee waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay naa waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay allow yaa warmaha guro oo wax yar naga hor joogsaday dee asii tuman ee dee marka lagu ku luuqaynay muxuu odhan jiray marka naa waagii makanibaa waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay allow yaa warmaha gura oo hoobey wax yar naga hor joogsada oy buu odhan jiray yuu odhan jiray ma ogtahay marka taasa oo dee halkaasoo kolley howluhu sidan minka waxaa la mooda inay ka yar qurux badnaayeen markaynu dib ugu noqonno ciyaaraha dhaqanka ee sooyaalka soomaalida u ahaa hirwada mooyaane iyo jiibtaas dhaantada oo kale maxaa iyagana loo odhan jiray iyo ciyaaraha kale ee ciyaara dhaqameedka kale dhaantada kale waxaa la odhan jiray mid dhexdan socon jirtay waxaa la odhan jiray fadhiga iyada taa lagu ciyaari jiro waxaa la odhan jiray ninkii yar gabadhaa isyar halxidhaalayn jiro wuxuu odhan jiray haddaad cadarey culumta taqaan cirkiiyo dhulka kee culays badaney buu odhan jiray kolkaasay leedahay haddaad cabdiyow ciyaarta taqaan irkoon diin baa culays badan bay odhan jirtay iyana ugu jawaabaysaa yaa wuxuu isagaa odhan jiray haddaad cari cadaray culuunta taqaan haddaad cadarey culumta taqaan cirkiiyo dhulka kee culays badaney buu odhan jiray iyana waxay odhan jirta haddaad cabdiyow ciyaarta taqaan cirkoon diin baa culays badaney bay odhan jirtay dhinaca heellada ciyaaraha heellada ee sooyaalka soomaalida oo ahaa maxaad ka xasuusan kartaa horta heelladu dee waa nuucyo badan bay ahaydoo mid waxaa la odhan jiray xoog weyn baa la odhan jirayoo mid waxaa la odhan jiray dhaantadaasoo mid hir waa la odhan jirayoo dee saasaa laysku dhex mari jiro hirwaan u haloosi hirwaan u haloosiyeynaaye allow hibadeheeda noo bixiyey baa la odhan jiray kolka la bilaabayo sidaasay ahaydoo mid hir waahayd midna xoog weyn baa la odhan jirayoo balka balka balka baa la odhan jirayoo kolkaasaa way xoog badnaydoo dee kolkaasaa hablaha halkaasaa lagu horgoyn jiray intuu lasoo rabaaso ayaa lasoo goyn jiray kolka annagu ciyaarihii hore kolkaan kolka la tago gabadha oo dee wilwilaha la goyn jiray waxaa la odhan jiray kolkuu ninku wilwilaha goynayo wuxuu odhan jiray hoyna taan ha leeahay oo haddana inakaan ha leeyahay buu odhan jirayoo warhooyinataan ha leeyahay haddana inakaan ha leeyahay buu odhan jiray warinat umushoyi ku gaajootiyo warhooyi usha dhinaaca kawgowey buu odhan jiray haddana gabadhaan ha leeyahay na midii hurda weyni waa hoogtee aroorta horaa la toosaayo aqalkaa la haag hagaajaayo kolkaasaad haybad leedahay buu odhan jiray hadduu duubiga aboorkaa cuno hadduu dabasaarka daadkaa galo hadduu adhi tiraa la'aankaa tago hadduu awr dabaar la'aankaa dhaco nahoyni kuwaa bahaa maahine gabadhaywuu ku eeryi doonaayo buu odhan jiray saasayo gabadhaa lala dardaarmaya inanka isaga waxa laydhuninata yaa umushay ku gaajootiyo warhooy ushainata ka ogow bay hayd ma og tahay saasaa la odhan jiray oo kolkaa dee ammaantaana wakaa ninkaana wax loo sheegayo wakaa wax laysku sheegayo sow ma arkaysa waxaa kaloo dee jirta kolka laysku yimaadee laysku yimaaday odhan jireen waxaa la odhan jiray ma arbacaad dhalatay macaya mahaa tiqaaney yaa kuu sheegay shanka runayna ka yaga waa la ammaanayaa dee xagga iyada horta heesihi intaasaan ka hayaa intaa sidoo kale caaqil ibraahim maxamed riiraash wuxuu tusaale naga siinayaa sidii waalidku u fariimayn jiray ubadkiisa sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida wakhtiyadaa hore ee soomaalidu ay ahayd reer guuraaga odaybaa damcaynuu reerkiisii ka socoteeyo oo dhaqankuunbay ku jirtaaye inamadiisiibu wuxuu yidhi waa reerka rara wanka caynkaasana kolkaa reerku dego qala buu yidhi wanka caynkaasa dee wanbaa kolkii reerkaba laga dareeray xoolihii reerkii la raray buu wan jabay wankiiba ka xoog badan oo ka shilis baa jabay inanka weyna dee amar buu siiyo wuxuu yidhi war ninkaa yarow adigu dee ninkaasaa reerka intaan ka maqanahay ka mas-uulahi oo kaa weyne wuxuu ku yidhaa yeel buu yidhi dee raggii kolkuu wankii jabay wuxuu yidhi war saddex geedbio dambaan guuraynaaye wankan awrkuun ku sidi mayne kan jabay un aan qallo oo kii aabba sheegaya aan ka dhigno kaa adhiga la socdan aan degino waa mashaqa ilayne inagoo neef jaban u sidane wiilkii yaraabaa odhanaya mise kii weynaabaa odhanaya kii yaraabaa odhanaya kii weynaa amarka la siiyo ku odhanayaa wuxuu yidhi war wakaa aabba wankaa wankii qalina yidhi adna waa kii amarka ku siiyey anuu dee tilmaan baan ku siinayaa saddexdaa cishee reerku sii guurayo wankaa sidan mayne uune walaalow kaa anqaluu yidhi jabay waa kaa isagaaba ka cad badane waa naga tag buu nasakhiyo dee kii fayoobaabuu qalay odaygii baa kiyoo afar cisho dee wan jaban awrka lagu sito ayuu reerkii tegey aabbo maxaad dee maxaad sidan u yeesheen buu yidhi maad cishama horta wanku jabuu yidhi oo dee cishadii geedigii kolkii reerkun laga baxuu jabuu yidhi dee wuxuu yidhi aabbo ninkan weynow dee malaha amarkay adigu amarkaygiibaad fulisoo dee waad hagaagsan tahay laakiinse u taladiibaday uu laba tallaaba dhexdoodba talakaagama dhalatay guud eeg waa waa hadal sarbeeba oo inaa inaka yar inaka yar iyaa kaa hayeyna wuu ka xishoonayaa inuu u xiniyo siibuu diidan yahay waxna wuu u sheegayaa war taladiiba'dayow sow laba tala dhexdoodba talakaagama dhalatuu xigmad weyn baa ku jirta halkaa marka xikmad weyn baa ku xikmad weyn baa ku jirta raggii wakaa kala ilaalinaya markii hore wakaa yidhi ismaqla haddii dee talada la kala dambayn waayana dee waxba ma jiraan garanaysa dee wuxuu yidhi war sidaa yeeloo sidaa yeeloo sidaa yeeloo dee ninkani yarina dee waa kaaideen ragga ninba aragtidiisu meelunbay tahay dee saddex maalmood awr wan lagu sida isagii wuu sii kala dhacaya kolkuu dee sidaa u galgalanayo oo ilan haddii la dego oo meel la yaallo waa la kabi lahaayo ma garanaysaa dhinacna wuxuu isleeyahay aabbuhu ubadkiisii inuu kala ogaadu doonaya wuu tijaabinaya tijaabinaya halkaa jitaabaa ku jirta moogta dee wuxuu yidhi aabbo naylkani goormuu jabay buuo dee maalintii aan guurne u horraysuu jabuuri dee wuxuu yidhi dee maadkan u qashaan oo adugu dee sidaasay u dhacdo dee kii adaabba sheegtay iyuu dee walaalkeeni iga weynaad amarka siisay kiibuu ka dhiguu yidhi dee kiibuu yeedha wuxuu yidhi aabbo dee amarkaygii waad fulisoo sidaa sax baad ku tahay oo waa sidaan anugu idhi sawse taladiiba'day oo laba tallaaba dhexdoodba talakaagama dhalatuu yidhi yaa waxa jirta dee wax macnaha wixii aad tidhaahda wax soo hormaroo waa halkaa soomaaliduna ka maahmaada haddaad faraska kooraha saarto male kaa soo roga iyaa jira laga yidhaaho taasina taas ay haydoo raggii hore dee sidaasuu ragga u yar kale basarin jiray oo sidaasoo xaaladdu ahayd waxaa dhaqanka soomaalida ka mid ahaa hadallada sarbeebta iyo halxidhaalaha taasi oo sooyaalkii hore ee soomaalida u ahayd waxyaabaha ay isku imtixaamaan iskuna fahmaan mar kale ayuu caaqilku sarbeebaha iyo halxidhaalayaashaasi sharaxaad inaga siinayaa
waagii hore hablaha la kala doonayey ninbaa wuxuu samaynayaa reerka inata doonaya nin afdhagaxaa la raacin jiray ka laga doonayana nin afdhagaxaa la sii diyaarin jiray markaa afdhagaxa waxaa loola jeedaa waa nin af adag nin af adagoo waa la ishalxidhaalayn jiray oo yacno iminka dhaqankan iminka isi iyo ku siiyeydan iyuu ugu fudud yahay waagii hore adadayg buu ahaa wuxuu yidhi rebelow ha gabadhaadii gabadhaadii isii buu yidhi iyaad u doonaysaa buu yidhi ina hebel buu yidhi geelana waagii hore sayntaa loodhan jiray war ninku sayn maleeyahaa la odhan jiray geela waa geel kolka la tilmaamayo afka idinku dee sidaa uma idin fahmin oo adiga haashina laftaadu inana sidaa u maqal baa laga yaaba sayn xoolaadunbaan moodayaasayn xoolaad ay tahay geel waa geel maleeya ninku sayn maleeya marka laleeya wuu iska garanayaa kanina ee wuxuu yidhi haddaanu iska xirin intaan bay leegtuguu yidhi kanu dhibayaa hadduu dee iska xirana waa timo ma raagayaan buu yidhi yaa waa waa wuu dhibayaa dee ninkii kol isagii uma jawaaban oo wuxuu yidhi ilaahay dhabarka kaa jabi ma wanjalu buu wadi buu yidhi ku kalaa inan doonay oo wuxuu yidhi waa haladayg dhaqankii hore soomaalida dhaqankii hore ee soomaalida haladaygiioo adadeygii ahaa midna wuxuu yidhi waryaa hebelow haa orod badanaa la yidhaahaye waa laba goor noqonayaa inanta hore u bixi buu yidhi ka kale loo tegeyna shan hadallaa la odhan jiray in shan hadallo la yidhaha soo ma garanaysid buu yidhi haa buu yidhi shan habeen baanan u haysanayaa buu yidhi hadday dani kuugu jirto iska joog shan habeen baan habeenba hadal baan haystaa buuri dee waad taqaanaa buu inaan shan hadal ahay anu waan ku garanayaa buu inaad orod badana tahay hadday dani kuugu jirto orodkii badnaa maanta waad dhimi oo dee waad ka joogi buu shantaa habeen dee ummaddii dhex joogtay ee dad baa la socdo halkana rag baa sii fadhiya kaana rag baa la socdee iyaa dhexdhexaadin jiray oo kolka intaa la isgaarsiiya haddana danta loo bayri jiray mid kalena wuxuu yidhi inaanu yar dhaliilsanaa buu yidhi hebelow anigaa socda yarad shana yaradkuna kolkaa hablaha waagaa dee shantu ceeb bay hayd waa inatuu yar dhaliilaya wuxuu yarad shana iyo guur shina iyo hadal shibaan la socdaa buuri anna waxaan kugu hayaa buuri yarad shiya oon weli laba arag oo ninkii inata dhaliilaya iyo guur shin iyo sheeko gacal baan kugu hayaa buuri waa dee waa kaafiye kala dheeroo soo ma arkaysa yaa raggu sidaasuu horta ahaa raggu sidaasuu ahaa sidaasaana isku fahmi jireen ama dee ha ku galan ninkaa sidaa laleeyahy ama ha ka noqdee saasaa laysku fahmi jiray oo sarbeeb aan waxna la dhaafayn waxna laysku dhimayn bay ahayd dadkii hore runtana laysku sheegayo wax lala kala gabanayaanay aanay jirin bay ahayd ma garan laakiin iminka waxaan arkaa kolka heesaha dalabaadka iyo waxaa laga sheekaynayo waa aroos iyo ilmo dhasha iyo waxa dee kolley dalabaadka loo samaynaya meher ama aqal aroosa ama qof dhashay iyo waa waxaa hadii loo saaro degi waayeen bal nasiib daraantay daruurtuba halkaan mara kuma soo da'ay soo soo daroori weyday dadkiina uu aroos yahay waa yar nasiib daroo dadka iminka waxba isaga yar jira dadka yacnu na dhegaysanaya ee idaacaduhu waxa ugu ridaan dadka wixii farxad gelinaya arooska iyo ma garanaysaa ilmaha dhashay iyo farxadda ha ugu ridaan saasaan anuu kusoo yaan ku gebagabaynayaa intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta uu marti inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha gobolka awdal ee dhaqanyaqaanka ah oo aan ku waraysanay barnaamijyo badan oo sooyaalka dhaqanka ah waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo intaynu ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo wanaagsan oo dambe
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo haya cabdiqaadir maxamed mursan
aan ku bilowne kulamada ciyaaraha balay ofka ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka ayaa mar kale habeenkii xalay ahaa la joojiyey iyadoo aan la ciyaarin dhammaan kulamadii xalay iyo habeen hore loo ballansanaa sababta loo joojiyey horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka kulamadiisa ayaa ah dibadbaxyadii ka dhacay gobolka wisconsin kadib markii magaalada kinoshe ee gobolkaasi uu nin boolisa dhabarka kaga toogtay jacob blake oo ahaa nin madow oo african american ah kaasoo dhaawicii dhabarka kasoo gaaray u curyaamay dhacdadaasi kadib ayaa dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen magaalada kinosha waxaana markii ugu horreysay ku dhawaaqday kooxda milowake ee ka dhisan gobolkaasi inay joojiyeen kulankii ay ciyaari lahaayeen habeenkii arbacada iyadoo sidoo kalena kooxaha oklahoma iyo houston ay iyagana ku daydeen kulamo kale ayaa habeenkii xalay ahaa la baajiyey oo ay ka mid ahaayeen kii u dhexeeyay kooxaha portland trail blazer iyo l a lecris lebron james oo u ciyaara kooxda los angeles lakeris ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay dhibaatadii ka dhacday gobolka wisconsin waxaana uu codsaday in cadaaladda la horkeeno ciddii falkaasi geysatay sidoo kale kulamada aan la ciyaarin habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeya kooxaha danver iyo jaz iyo sidoo kale kulankii u dhexeeyey kooxaha l a clibers iyo dallas mavericks kulamo kale oo habeenkan caawa ah loo ballansanaa oo ka tirsan horyaalka kubadda kolayga ayaa iyagana loo malaynayaa inaan caawa la ciyaari doonin kulamadaasi ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha boston iyo magic iyo sidoo kale kulanka kale oo u dhexeeya houston iyo oklahoma waxaa kaloo caawa shakii la gelinayaa in la ciyaari doono kulanka u dhexeeya los angeles lakers iyo balazares sidoo kale gabadha tenniska ciyaarta ee naami osaka ayaa iyadana xalay kulankii ay ciyaari lahayd ee samafinaalka koobka southern and western open ee tenniska iska joojisay osaka ayaa sheegtay iyadana inay barbar istaagayso dibadbaxyada ka dhanka ah midabta koorka iyo cadaalad darada ee ka socda magaalada kinosha ee gobolka wisconsin kulamo kale oo ka tirsan horyaalka kubadda kolayga ee gabdhaha maraykanka ayaa xalay iyo habeen hore la joojiyey iyadoo sidoo kalena shan kulan oo ka tirsan horyaalka kubadda cagta ee dalkan maraykankana la joojiyey bahda cayaaraha ee dalkan maraykanka ayaa tallaabadan u qaaday sidii ay u muujin lahaayeen dareenkooda ku aadan dhacdadii magaalada kinoshe ee gobolka wisconsin taasoo nin boolis ah uu ku toogtay jacob blake oo kasoo jeeda bulshada madow ee dalkan maraykanka dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ee ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda yurubna waxaa la sheegayaa in kooxda chelsea ay qarka u saaran tahay in rugcadaaga daafaca ah ee reer brazil tiago silva ay kasoo dejiyaan garoonka stanford bridge ee ay ku ciyaarto kooxda chelsea tiago silva oo shan iyo soddon sano jir ah ayaa waayihiisii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha ku qaatay kooxda baris san german waxaana kasoo dhammaaday qandaraaskii uu kula jiray kooxdaasi oo ku ekaa dhammaadka xilli ciyaareedkan waxaana wararka ay sheegayaan in kooxda chelsea ay hadda ku dhowdahay in xiddigan ay heshiis hal sano ah ka siixdaan sidoo kale chelsea ayaa fasax u haysata in heshiis sanad labaad ah ay ka siixan karaan xidiga iyadoo tababare frank lambardna uu doonayo in khibradda tiago silva uu uga faa'iideeyo xidigaha da-da yar ee kooxda chelsea haatan ku sugan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
insha allah iyo codadka labada fanaan cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo khatro daahir markana nala dhegaysta
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwan tan iyo tiin idaacadan idaacad limid ay isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
cuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari dhulguu cuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii kadhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii kadhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcawn csobka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah csobka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah
aamadoobihi idhibkaysu